bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal saaxiibyaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaarayo halkan waa radioga isnaayo muqadiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibico toddoba f m megahartes waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadan oo kale anigoo cabdifataax axmed ah ayaana toddobaadkan idinla socodsiin doona hagaag mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan iyo barnaamijka iyaga ah ee dhalinyarada waxaynu diirada ku saari doonaa islamarkaana aynu ku jeejeexi doonaa saaxiibyaal xeerka ay gaarsiisan tahay wadashaqeynta ka dhexeysa maamulka gobolka shabeellada dhexe si gaar ah ururka dhalinyarada ee gobolkani iyo ururada sida gaarka ah loo leeyahay ee bulshada rayidka ah ee ka howlgala magaalada jawaar waxaana inta barnaamijka uu socdo aynu ku wareysan doonaa qeybo kamid ah gudoomiyaasha ururada magaalada ka dhisan iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada tani jowhar dhowaanna loo magacaabay xubinahaanshaha ururka dhalinyarada degmada tani jowhar ayaan diirada ku saari doonaa saaxiib yaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
hagaag barnaamijka dhalinyarada waxa uu ka baxaa toddobaadkiiba mar raadiyaha waxaana maalinimada salaasaha ah aynu diirada ku saarnaa oo aan kaga sheekeynaa isbedelada kala duwan ee amuuraha dhalinyarada ee soo kordhaa marka loo eego ururada ka dhisan magaalada tani johar howlaha ay qabtaan waa ururo ka howlgala howlaha guud ee laga fuliyo magaalada marka loo fiiriyo kuwa samata bixinta ah wacyigelinta iyo guud ahaanba amuuraha dhalinyarada iyo waxyaabaha salka ku haya bulshada dhalinyarada ee sameeyey ururada lagu mideysan yahay ee ka howlgala magaaladan waxa ay xiriiro kala duwan oo qaabab kala duwan leh ay la leeyihiin maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay la sameysteen dalado kala duwan oo xiriiriya ururada iyo maamulka gobolka balse si aynu u ogaano xaalada guud ee wadashaqeynta ka dhexeysa dhalinyarada iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaynu barnaamijka iyaga ee toddobaadkan dhalinyarada waxaynu taytilkiisa amaba ciwaankiisa sare ooga dhignay waa sida wadashaqeynta ka dhexeysa dhalinyarada iyo maamulka gobolkani shabeellaha dhexe inta uu socdo barnaamijkani waxaad maqli doontaan ururada aan dowliga ahayn oo ka hadlaya guud ahaan howlaha markaasi ay la leeyihiin iyo wadashaqeynta ka dhexeysa iyaga iyo maamulka gobolka iyo sidoo kale ururada dowliga ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan oo ka sheekeynaya nidaamka horumarineed ee amuuraha dhalinyarada ayaad maqli doontaan saaxib yaal waxaaseynu toddobaadkani ku horeyn doonaa wadashaqeyn ceenkee ah ayaa kala dhexeysa ururka dhalinyarada ee markaasi ka diiwaangeshan maamulka gobolka shabeellada dhexe ee jor youth organization guud ahaan maamulka gobolka qaabkee u wada shaqeeyaan gudoomiyaha ururkaasi ayaana markaasi ka wareysanay xaaladaha kala duwan ee wadashaqeynta kala dhexeysa iyago iyo gobolkani shabeellaha dhexe axmed maxamed caraale oo amuurahaasi ka hadlaya ayaa yiri sidan waayahay barnaamijka aan ka hadleyno waa barnaamijka dhalinyarada waxaana diirada lagu saarayaa xiriirka ka dhexeeya maamulka gobolka si gaara maamulka dhalinyarada iyo ururada magaalada ka dhisan ururkiina magaciisa iyo hoola marka kood horta magaceyga haddaan ku bilaaba axmed maxamuud caraale aad baa galabta ugu faraxsanahay in oo raadiyo isnaay microfonkeeda aan kasoo muuqano anigoo ah ururka dhalinyarada ee johar us ururka dhalinyarada ee johar maxaan urkan dhalinyarada magaalada howlahe uu ka qabtaa qaabka u howlgala
urur markii la sameeyo waxyaaba badan oo qabtaa sidii dadka loo wacyigelin lahay sidii dadka loo boori lahay sidii dadka loo taakuleen lahay hadirtaan oo kale xilli roobab baa lagu jiraa meeting aan saa ka qabsanay meetingkan wuxuu ku saabsanay dadka daynta yar sidii biyaha looga saari lahay xaafada biyaha ku cesho mise loo caabi lahay dadka qaarkood in laga wacyigeliyo in diris diriska diris kale inuusan dhibin oo saameynta oo fatahaada si loo horumarin lahay laga fikiro marka ururka shaqadiisa mar nabadoo ka shaqeeya mar horumarkoo ka shaqeeya mar sports oo ka shaqeeya mar wacyigelinta dadka fikri abuurayaashoo la shaqeeya maamulkan waa la shaqeynaa waayahay si gaar ah qodobkan ka hadlayn waxa waaye xiriirka ka dhexeeya maamulka gobolka iyo guud ahaan ururka dhalinyarada gobolka iyo ururada rayidka ah ee sida gaarka ah magaalada uga shaqeeya ururkan johor youth xiriir cinkee maamulka la dhexeeya maamulka xiriir wanaagsan noogu dhexeeyo markii la qabanayo tareeninada tababarada way noo yeeraan inkastoo boqolkiiba boqol shaqo walba la qabana la wada heleynin si wanaagsan horta iskula shaqeynaa tareeninada wacyigelinta markii oo dib u heshiisiin la sameynaa waa ka muuqanaa johor youth ahaan waxaa kaloo ku dhihi lahay gobolka iyo degmada mar walba waxaa si fiican ula shaqeynaa degmada gobolka loolaa degmada ee hoos timaado shaqooyinka badan degmada ay qabato degmada joor si fiican ula shaqeynaa golaha deegaanka waayahay ugu dambeyn ururkiinan ee ka howlgalay magaalada ma is leedahay kaalmo bannaan oo aada maamulkii iyo ururkii gobolka aad kaga baahantihiin ajira ha kaalmo badan oo badan ugu baahnaa in tababaro badan aan helno wacyigelinta bulshada aan helno in nala sii xalinta khilaafaadka tababaradooyinkooda hay-ado badan hadda ayaa jiraan oo tareenino dadka bixiyaan boqolkiiba sideetan kama helno laakiin boqolkii labaatan lixdan waa dhihi karnaa waa heleynaa laakiin in mar walba dhalinyarta la dhiirigeliyo shaq abuur loo sameeyo tababaro fiican aan ka helna oo aan ka codsan lahayn
xagaag waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada waxaad maqlayseen gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada tani jowar axmed maxamuud caraaleh oo ka hadlaya hanaanka shaqo ee wada shaqeynta guud ee kala dhexeysa maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdi cabdulaahi xasan waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada rayidka ah ee ka dhisan magaalada tani jowar si gaara xaafada kulmis waxaynu weydiinay wada shaqeynta heerka gaarsiisan tahay ee kala dhexeysa maamulka gobolka shabeellaha dhexe balse waxaynu ku horeyn doonaa qaab shaqeedka ururkooda iyo sida uga howlgalo guud ahaan gobolkani shabeellaha dhexe waayahay ururkiinan dhisan ee buli youth xiriir ceynkee kala dhexeeyo maamulka gobolka si gaar ah qeybta dhalinyarada
waa xiriir oo annaka maamulka inaga dhexeeyo malahan manala soo xiriiraan waa fahantaan walena intaas waa waayahay howlaha aa qabatiin oo kale sida nadaafadda iyo bilic soo celinta iyo markay arkaan falcelin ma jirtaa in idin soo wacaan idin weydiiyaan idin bogaadiyaan howlihiina kor xitaa ma kala socdaan
wallaahi wax oo noo imaado oo noo bogaadiyo misena nagu dhiirigeliyo waxaa jira ilaa u naxariistay hal guddoomiye yaxyo asigaa nagu dhiirigeli jiray na garab istaagi kari asiga soo u dhintay maamul iska dhaafee walaa heer degmo qof u dhow oo degmada xataa ka shaqeey u dhow nasoo nasoo ag garab istaaga xataa ma lahan waayahay ka ururkiin ahaan aad guddoomiyaha ka tahay haddii xiriirka uu wanaagsanaado oo idinka iyo gobolka idinkala dhexeeyo ururka muxuu gaaraa is leedahay wallah mar fiican oo gaara haddii noo imaadaan maamulka noo imaadaana garab istaagaan oo ururka horumar fiican gaarayo oo wada shaqeyntan sii kordhaysa aan aan rajeeyaynaa insha allah waayahay ugu dambeyn maxaa ugu baaqi lahayd maamulka gobolka iyo kan degmada iyo guud ahaan cid kasta oo ururkiinaan taageeri karto wallaahi khaasatan maamulka waxaan leeyahay il gaar aan ugu soo fiirayaano hanana soo garab istaagaano dalka waxaa dhisa dhalinyaro annaka waxaa ka mid ah dhalinyaradii dalka dhisayaan ka mid nahay marka maamulkana il gaar nagu soo fiirayaan jeclaanay insha allah hadduu ilaahay raaday wixii maamulka taageeraba idinka xiriir mal samayseen oo aad ku leedihiin ururkaanaan nahay xaafadaasaan ka dhisanaa howlahaasaan qabanaa ma samayseen jawaabo ma hesheen in badan waa sameynay ee, duqii hore magaalada gudo- duqaanta ka hore midka ka horeeyey xiriiran oo oo la sameynay xataa xafiiskiisa nagu balamiyey ay- markaan tagnayna waxna qaabilaawaanay waxaa ka simid hataa fartuun aadan xiifo ida naftigeeda markaan yacni barnaamijka gud ah, ay ahaa jirtay xilligaas iyadana si fiican iyadana ay- aan la wadaagna barnaamijkii qofka waxaa biniaadanka hayilow ku leeyahay waxna kuma qabanayo marka culayskasaas ka jiro
Thank you.
ugu dambeyn mawliid maxamed maxaad waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada tani jowhar waxaynu hoos dhignay su-aalo badan oo ku aadan wadashaqeynta kala dhexeysa iyaga iyo guud ahaanba ururada rayidka ah iyo kuwa dowliga ah ee ka howlgala magaalada jowhar iyo deegaanada ku xeeran sida dhow ay uga warhayaan shaqooyinka kala duwan ee ay qabtaan ururadaasi iyo qorshooyin haddii ay jiraan hore loo fuliyey iyo kuwa haatan diiradda saaran tahay ayaynu weydiinay mawliid kusoo dhowo radio isna si gaara barnaamijka dhalinyarada
cabdifataax aadaad umahadsan tahay waa ku dhawaahay stuudiyaha radio isnay Een, waxaan ka hadlaynaa toddobaadkan mowduuc ku saabsan wadashaqeynta ka dhexeysa dhalinyarada iyo maamulka degmada tanjowar iyo guud ahaan gobolka marka loo fiiriyo ururka dhalinyarada een, gobolka shabeellaha dhexe marka hore xubintaada ururkaasi iyo shaqooyinka ururka dhalinyarada muddooyinkan u hay
Eh, aadaad umahadsan tahay cabdifataax waa kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan aad qabanaysid ee ku saabsan dhalinyarada Eh, sidoo kalena radio isnay iyo guud ahaan dhegeystayaasha warbaahinta isnay iyagana waa ugu mahadcelinaya horumarka ballaaran ay bulshada qeybaha arrimaha bulshada ay ka gaareen Eh, su-aashaas- su-aashaada haddii aan usoo laabto Eh, dhanka wadashaqeynta maamulka degmada iyo ururada bulshada iyo kan gobolkaba ka urur dhalinyaro ahaan ee degmada jowar heer fiican ayay mareysaa Eh, muddo kooban ayaan magacaabanahay oo isoo magacaabay gudoomiyaha maamulka degmada jowar oon aada ugu mahadcelinayo cismaan maxamed mukhtaar cismaan baari Eh, muddadaas kooban oo hadda aan joogno eh, waxaan sameynay eh, wada shaqeyn fiican oo u dhexeyso dhanka maamulka degmada jowhar ee dhanka gobolkii iyo sidoo kale dhanka arrimaha bulshada sidoo kale waxaa jira isku xir fiican oo ka dhexeeyo ee, maamulka gobolka kan degmada iyo urada bulshadaba Ee, waxaa jira tallaabooyin horumar leh oo horudhaca oon qaadnay muddada kooban aan hayo xilka oo gudoomiyaha ururka dhalinyarada maamulka degmada jowhar ee, taasoo aan rajeynayna haddii waa la yidhaahdo bilaha soo socdo mid kasii ballaaran inaan gaarno Ee, sidoo kale ee, waxaa jirto maalmaha soo socda ama muddooyinkan dam- ee, soo socdo in dhanka arrimaha bulshada iyo weliba maamulka ururkii dhalinyarada degmada jowhar aan waxqabad muuqdo aan ka sameyno ee, gudaha degmada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle dhan walba hadday ahaato sidoo kale waxaan jecelnahay inaan ka qayb qaadano dhankii amniga ee, dhankii arrimaha bulshada haddii aa lahayd waxbarashadii caafimaadkii iyo sidoo kale ee, bilicdii magaalada jowhar sidaad ogtahay ee, maalmahan jowhar waxaa ka socdo ee, roobkii xilliga ee, sanadka kaasoo eh, si isku xiga magaalada ugu da-ayo sidoo kale roobabka waxay sameeyaan iyo meelo biyo fariisin ah inay sameeyaan biyo fariisinkaas sidoo kale waxaa ka dhasho eh, cuduro halis ah ka dhasho marka waxyaabaha ugu horeeya aan rabno inaan ka qayb qaadan waxay tahay in wacyigelin bulsho aan sameyno haddii aan nahay ka urur dhalinyarada degmada ahaan kaasoo aan ka wacyigelinayno khataraha ka dhalan karo eh, biyaha meelaha fariistay iyo wasaqdii si loogu ci- ilaaliyo caruurtii meelaha biyaha galayay si aysan cudur ugu qaadin halis nafna ay ugu imaanin Eh, sidoo kale cabdifataaxa waxaa jirto maalmahan wacyigelin aan sameyno oo ku- ku saabsan meelaha biyaha ay fadhiistaan oo si aysan caruurta dhibaata ugu imaanin waayo mar haddii meel biyo ay fadhiistaan caruur haddii ay tagto da-dooda ay shanta sano ka yar tahay inay ku dhintaan ayaa halis ah marka sidoo kale cabdifataax waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah oo maamulka degmada aan rajeynayno eh, maalmaha soo socda inaan aada ugu eh, qeyb qaadano in bilicdii magaalada jowhar dhankii nadaafadda haddii ay noqoto sidoo kale magaalada meelaha qaar waxaa ku batay waxa loo yaqaana geed yuhuudka eh, in aan ka qayb qaadano sidii geedyuudkaasi loo jari lahaa magaalada loogu dhamey lahaa quruxdii iyo bilicdii iyo nadaafadii iyo horumarkii maamulka ee horumarkii degmadana aan aada u soo celi lahayn waayahay waa mahadsan tahay intaasi waxaa waaye howlaha maalmahan socda ee ka maamul ahaan aad wadaan marka loo fiiriyo waxaa jiro ururo bulsho rayd ah oo ka dhisan magaaladan jowhar iyo guud ahaanba gobolka iyo idinkoo ururkii dowliga ahaa ee maamulayay ah bal ka waran ma ka warhaysaan een qaabka shaqee ururadaas ay u shaqeeyaan xiriirna ma leedin Eh, mar kale waa mahadsan tahay cabdifataax Eh, habka wada shaqeynta ee ururadaasi ee ka jira degmada haddii aan lahayn dee bulshada rayidka iyo ururada kaleba wada shaqeyn aada u fiicana horta naga dhexeyso Eh, muddadan koobanne waan iska warhaynaa wixii waxqabad oo ku saabsan eh, dhankaas haddii ay ahaan lahayd ee waa ururka dhalinyarada degmada waa wax mar walba aan u taagannahay inaan isku xir fiican aan sameyno sababtaa isku xirka fiican aan sameynayna waxay dan ugu jirtaa bulshada degmada jowhar waxaan u wada shaqeynayna waxay tahay waa bulshadii degmada jowhar marka wada shaqeyn fiicana naga dhexeyso aadaan iskaga warhaynaa ee dhan walba ee noqotaba Een, qorshooyin ma jiraa oo aad ku sameynaysaan dalado guud oo isu keenaya ururadaasi si aad idinku aad u heshaan fursad gaaban oo haddii aad u baahataan inaad wada heshaan aad kula xiriiri kartaan
Eh, sideedaba qorsho ama haddii urur meel uu ka jiro inta hoos imaanaysa iyo inta wada shaqeynta ka dhexeyso waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo waxa loo yaqaano dalad Eh, dalada markaa ka shaqeysana waxaa kuu suurt waxaa kuu fududaanayso in eh, wada shaqeyntiina ay aada u dhowaato wada shaqeyntiina ay aada u fiicnaato sidoo kale wada xiriirka idinka dhexeeyo inuu aada u fiicnaado Eh, qorshaha ayay noogu jirtaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan in aan samaysano dalad lagu wada midaysan yahay taasoo wax badan oo bulshada degmada jowhar iyo deegaankan aan ku noolnahay ee hirshabeelle guud ahaan naga caabi doonto en wax badan naga caabi doonto waana sameynayna waana ku rajo weynaha inaan sameyno ugu dambeyn si loo xoojiyo xiriirka wada shaqeynayeen idinkala dhexeysa ururada magaalada ka dhisan maxaad ugu baaqi lahayd ururadaasi iyo guddoonkooda Eh, waa mahadsan tahay Eh, waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan eh, bulshaweynta iyo ururada bulshada iyo uru- eh, ururada qeelaba- qeybaha kala duwan ee ka shaqeeya gobolka shabeelle dhexe ama guud ahaan hirshabeelle khaasatan degmada jowhar Eh, in horta marka koowaad ee deegaanka uu deegaankeena yahay qof walbana mas-uul ay ka tahay Eh, dhan walba horumar ah maanta aan sameyno waxay sharafteeda tahay eh, bulshadii iyo shacabkii reer jowhar ayay sharafteeda tahay marka waxaan dhihi lahaa aan ka qayb qaadano horumarka degmada jowhar maanta haddii aan ka qayb qaadano horumarka degmada jowhar oo dhan walba ah waxay te u tahay horumar qofka muwaadinka ee u dhashay degmada jowhar waxay horumar u tahay shacabkii waxay horumar u tahay deegaankii waxay u tahay shakhsiga ku dhashay magaaladan inuu ku faano asaagiis u laf- uu ku fa- asaagiis ugu faano asaagiisna ugula tartamo sida maamulada kale iyo degmooyinka kale inuu kula tartamo uu dhaho aniga haddii aan nahay urur hebel em, ma degmadeena jowhar horumarkaasay gaartay waxaasay qabsatay dhan walbana waan ka dhisannahay marka waxaan aada ugula tal lahaa aan usoo jeedi lahaa inaan ka wada qayb qaadano horumarka degmada jowhar dhan walbay noqoto Eh, mar ugu horeysana maamulka degmada jowhar ugu horeeya gudoomiyaha maamulka degmada jowhar oo aada ugu mahadcelinaya mar walba cismaan maxamed mukhtaar cismaan baari inaan garab istaagno dhan walba ku saabsan eh, horumarka bulsha horumarka bulshadana inaan u helano oon diyaar u noqono si degmadan ay u noqon lahayd magacii hore lagu yaqaanay adduunyada jowhar ka joog aakhirna janno eh, mahmahdii ahayd inay dib ugu soo laabato intaasna waxay ku dhici kartaa inaan maamulkii aan garab siino bulsho ee aan u adeegno dadkeenii aan u adeegno deegaankeenii aadaad uma
Thank you.
ahaan saaxiibyaal barnaamijka dhalinyaradaha toddobaadkani waxaynu diradda ku saaraynay intiisa badan shaqooyinka kala duwan ay qabtaan ururada rayidka ah ee ka howlgala magaaladan iyo kuwa dowliga ah xiriirka dhow ee ay wada leeyihiin ururadaasi iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe anigoo cabdifataax axmed ah ayaa toddobaadkan barnaamijka idiin soo saaray anaa idinla socodsiinayey radio sna ayuu kaga imaanayay saaxiibada barnaamijka uu seegay waxay dib kaga daalacan karaan mareegyada aynu ku leenahay baraha bulshada ee youtube iyo facebook sna radio ilaa maynu gaarno toddobaadka xiga barnaamijkaani mid laacina saaxiib yaal isma dhaafno ee asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh